ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa toddobylabaatanka shacbaan sanadka kun afar boqolafartaniyo saddexda hijiriyada qodobada maanta o arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah mid ka mid a culimmada muslimiinta ee qur-aanka kariimka u tarjumay luuqadda talyaaniga oo ku dhintay waddankaas howlgalkeligii duulnimo oo khasaare lagu gaarsiiyey yuhuudda oo ka dhacay meel u dhow magaalada talabiib ee caasimadda maamulka yuhuudda isbahaysiga carbeed oo sheegay in bisha ramadaan uu joojinayo howlgallada militari ee uu ka wado waddanka yemen ciidamo ka tirsan qaramada midoobay oo ku dhintay dalka koongada dimuqraadiga iyo sideen u noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah bisha barakaysan ee ramadaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya waryaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kaleyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka weerar keligii duulnimo ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka yuhuudda weerarkaas oo dhaliyey khasaare ba-an oo gaaray dadka yuhuudda ah ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin warbixin ku aadan weerarkan keligii duulnimada ah iyo khasaaraha uu dhaliyey iyo sidoo kale raduficilka laga bixiyey iyo si guud korarka ku yimid weerarada keligii duulnimada ah ee ka dhacaya gudaha dhulka muslimka ee filistiin waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan habeennimadii xalay magaalada bani baraak ee hoos tagta talaabiib oo ay caasimad ka dhigteen yuhuudda ayaa waxaa ka dhacay weerar keligii duulnimo ah oo uu fuliyey wiil dhallinyaro muslim falastiini ah fuliyaha weerarka oo watay mootooyinka dheereeya ayaa soo gaaray laamiga hashnaayim ee magaalada bani baraak halkaasoo uu ka bilaabay weerarka kadibna waxa uu usii gudbay waddo kale oo lagu magacaabo hartasal halkaasoo uu kasii waday weerarka laamiga koowaad waxa uu fuliyaha weerarka ku dilay darawal yuhuudi ah markaasoo uu kusii gudbay mootada uu watay dukaan yar oo laga dukaamaysta ayuuna ku dilay laba ruux oo yuhuudi ah isagoona kadib halkaasi kasii dhaqaaqay goobta kale ee uu tegay ayuuna ku dilay tiro kale oo yuhuudda ah ciidamo ka tirsan boliiska yuhuudda ayaa soo gaaray goobta uu weerarku ka dhacay waxaana saacadihii hore la moodayay in weerar dhowr ah ay ka socdaan gudaha magaalada bani baraak balse goor dambe ayaa waxaa la ogaaday inay ahayd xeelad milatari iyo mid amni oo uu adeegsaday fuliyaha weerarka si intibaaha ciidamadu uu u kala tago hal meelna aanay tarkiiska u saarin tirada guud ee yuhuudda weerarka keligii duulnimada ah lagu dilay waxay gaarayaan shan ruux halka sidoo kale ay jiraan lix kale oo ku dhaawacantay kuwaasoo qaarkood xaaladooda caafimaad liidato lagana yaaba inay ku dhintaan xarumaha caafimaad ee lagu dabiibayo dagaal dhex maray ciidamada maamulka yuhuudda iyo fuliyaha weerarka ayaa dhaliyey in ugu dambeyn uu goobta ku shahiido fuliyaha weerarkan keligii duulnimada ah oo ah wiil falastiini muslim ah oo kasoo jeeda deegaanada daanta galbeed bayaan ka soo baxay boliiska yuhuudda ayaa lagu sheegay in fuliyaha weerarka uu kasoo jeeda deegaanka yacbad ee hoostaga magaalada janiin ee daanta galbeed nuuca weerarka ayayna ku tilmaameen inuu yahay weerar argagixiso waana tilmaam ay siiyaan weerarada ay fuliyaan dhallinyarada muslimiinta ah ay ku difaacanayaan sharafkooda diya xamaarsho ah toddobiyo labaatan jir muslim falastiini ah ayaa fuliyey weerarka kaasoo horey ay xabsiga u dhigeen ciidamada maamulka yuhuudda kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ka ganacsado hubka xilliyadii dambena waxa uu ka shaqaynayay magaalada bani baraak ee uu weerarka ka fuliyey sida lagu arkayo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka fuliyaha weerarka ayaa ahaa qof aad u degan aqoonna u leh isticmaalka iyo adeegsiga qoriga uu watay waxaana isagoo difaac samaysanaya uu toogasho ku dilay ugu yaraan shan ruux oo yuhuudda ah halka sidoo kale uu dhaawacay lix kale arrinta xusida mudan waxa ay tahay in fuliyaha weerarka uu ka leexanayay beegsiga dilka carruurta iyo haweenka isagoona ka codsaday haween iyo carruur goobta joogay inay isaga dhaqaaqaan meydaanka ka hor inta uusan weerarku bilaabin haweeney yahuudiyad ah oo goobjoog ahayd weerarkii bani baraak ayaa sheegtay in fuliyaha weerarka uu ka codsaday iyada iyo haween dhowr ah oo goobta joogay iyo carruur la socotay inay isaga tagaan goobta laba daqiiqo kadibna digniintaas uu rasaasta bilaabay waxa uu iga codsaday inaan gadaal u laabto waxaa muuqatay inuusan doonaynin inuu dilo haweenka iyo carruurta ayay tiri haweeneyda ka badbaaday weerarka oo warbaahinta yuhuudda la hadashay laamaha kala duwan ee ciidamada ammaanka maamulka yuhuudda ayaa sheegay inay heegan amni oo buuxa galeen cabsi laga qaba awgeed inay dhacaan weeraro silsilada ah ka hor inta aan la gaarin bisha barakaysan ee ramadaan oo fooda nagu soo haysa goobta ay camaliyadu ka dhacday waxaa soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidamada iyo koonsurdoonka waxaana ka horreeyey dad yuhuud ah oo iyagoo caraysan goobta isugu soo baxay waxa ay sheegeen in maamulka uu hogaamiyo naftaali ay ku fashilmeen sugidda amniga loogana baahan yahay inay xilka iska casisho wasiirada maamulka yuhuuddana la kala diro ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in golaha wasiiradu ay sii kordhin doonaan dagaalka uu sheegay inay la galayaan waxa uu ku tilmaamay argagixisada isagoona ballan qaaday inay ka guulaysan doonaan sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa hambaliyeeyey weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada bani baraak ee hoostagta talaabiib waxaana bayaan ka soo baxay xarakada xamaas lagu tilmaamay weerarka mid halyeynimo ahna mid mashruuc ah oo ku feelaya difaaca xuquuqda falastiiniyiinta xarakada lagu magacaabo al-jihaad ayaa dhankeeda iyana waxay soo saartay bayaan ay ku bogaadinayso weerarkii talaabiib maamulka yuhuuddana waxay uga digtay inuu qaado tallaabooyin xadgudub ah oo ka dhan ah reer falastiin taasoo cawaaqib xumo ka dambay doonto balse ninka sheegtay inuu yahay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas abuumaazin ayaa cambaareeyey weerarkii talaabiib isagoona sheegay in weerarkan uu sababay inay dhintaan yuhuud aan waxba galabsan sida uu hadalka u dhigay toddobaad gudihiis waxaa deegaanada daanta galbeed iyo alqudus ee ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda ka dhacay weeraro keligii duulnimo ah oo gaaraya saddex kuwaasoo wadartooda lagu dilay in ka badan toban ruux oo yuhuud ah laguna dhaawacay tiro intaas la eg weerarkii ugu dambeeyey ee dhaca toddobaad gudihiis waxa uu ka dhacay magaalada bi'ir sabca waxaana fuliyey keligii duule muslim ah oo lagu magacaabo maxamed khaalib abulqaycaan waxa uuna ku dilay afar ruux oo yuhuud ah isagoona dhaawacay tiro kale camaliyadii al khadiira ayaa ku xigtay oo dhacday saddex maalin ka hor waxaana fuliyey laba mujaahid oo keligii duulayaal ah kuwaasoo howlgalka ku diray afar ruux oo yuhuud ah oo ay ka mid yihiin laba askari oo ciidamada maamulka yuhuudda ka tirsan waxaa ugu dambeeyey howlgalka xalay ka dhacay magaalada bani baraak ee hoostagta talaabiib kaasoo isana lagu dilay shan ruux oo yuhuud ah laguna dhaawacay lix kale maalmaha soo socda ayaa la filayaa inay sii kordhaan weerarada keligii duulnimada ah ee ay fulinayaan dhallinyarada xaqudararka ee reer falastiin kuwaasoo difaacanaya dhulkooda iyo muqadasaadka muslimiinta oo ugu horeeyo masjidka al aqsa shariif maamulka yuhuudda uu taagdarri iyo dacfu weyn ka muuqdo ayaa wada galaangal xagga diblomaasiyadda ah oo uu ku sharciyaysanayo dhulka muslimka ee falastiin waxaana dhowaan magaalada al naqab ee falastiin ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee afar dowladood oo carab ah kan maamulka yuhuudda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka dhinacyada kulankaas uu dhex maray oo iskuduubni muujiyey ayaa ka hadlay sidii yuhuudda loogu sii hayn lahaa dhulka ay xoogga ku haysato sidoo kalena looga difaaci lahaa weerar kasta oo mustaqbalka dhow iyo midka fogba beegsan kara yuhuudda xoogga loogu deegaamiyey falastiin balse dhallinyarada muslimiinta ah ee ka biyacabay maciinka saafiga ah ee waxyiinka oo ah qur-aanka iyo sunnada ayaa far waaweyn ku qoray inay marnaba dullinimo qaadan doonin awaamiirta cadcadee rabbaaniga ah ee dhigaysa in la laayay yuhuuddana ay fulin doonaan howlgalkii bani baraak ee lagu dilay shan ruux oo yuhuud ah laguna dhaawacay lix kale ayaana dharbaaxsho kulul ku noqday kulankii alnaqab iyo galaangalka diblomaasiyadeed ee uu maalmahan wado maamulka yuhuudda ee dhulboobka ah
عليكم بعد أن انتقضتم منا إشارة الطعن أن تنتقل الآن إلى الإيعاس الآخر عليكم الآن بقتل الجنود الصهاينة وسلب أسلحتهم والانتقال إلى كل شارع وكل حي احرموا احرموهم الآن ضيقوا عليهم الخلاف انزعوا الأمن من مطاعمهم وملاهيهم وشوارعهم وأحيائهم لا بد من إطلاق النار في كل شوارع الأرض المحتلة قتل الصهاينة وسلب أسلحتهم حتى تفتح يفتح باب جهنم على الصهاينة لا بد أن يسمع العالم الظالم أن القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذل حتى الأراذل سام القدس نصرى نبي أهل العزائم لا نحاورهم إلا عبر فوهات البنادق وراجمات الصواريخ وعيون الأنفاق عبر المقاتلين عبر المرابطين ومن خلالهم نفاوض فقد كبرت من اليوم فصاعدا أوسلو لا أوسلو ولا سلم ولا مهادنة مع أعداء الله يهود
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida waddanka talyaaniga waxaa ku geeriyooday mid ka mid a culimmada muslimiinta ee caanka ka ahaa qaaradda yurub kaas oo ay sababtiisa kusoo islaameen dad badan oo yurubiyan ah cabdiraxmaan rosario baskuwini oo ahaa qofkii ugu horeeyey ee qur-aanka kariimka ku fasiray luuqadda talyaaniga ayaa ku dhintay magaalada milaan ee waddanka talyaaniga aaska janaasada sheekha waxaa kasoo qeybgalay boqolaal muslimiin ah oo ka tirsan jaaliyadda muslimiinta talyaaniga sheekha geeriyooday ayaa dhisay masjidkii ugu horeeyey ee laga yegleelo magaalada milaan sidoo kale wuxuu dhisay markas ay wax ku bartaan ubadka muslimiinta waddanka talyaaniga wuxuuna ahaa samafale wax badan ka qabtay faafinta dacwada islaamka ee qaaradda yurub madaxda muslimiinta talyaaniga ayaa ka tacsiiyey geerida sheekha waxaana ay sheegeen inay tebi doonaan dadaaladii faafinta dacwada ee uu waday sheekh cabdiraxmaan في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise meydad hor leh ayaa laga soo saaray burburka dhismo dhowaan kusoo dumay dalka cumaan madaxda saldanada cumaan ayaa shaaciyey in laba ruux oo hor leh oo meyd ah laga soo saaray burburka dhisme dhowaan kusoo dumay taas oo wadarta guud ee dhimashada ka dhigaysa siddeed ruux halka la la-yahay lix kale galabnimadii axadda telefishinka cumaan ayaa baahiyey in uu soo dumay dhismo weyn oo ku yaala magaalada aldaahira ee dhacda waqooyiga dalkaas mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa xilligaasi sheegay in dhacdada ay ku dhinteen lix ruux ayna ku dhaawacmeen afar kale ka hor inta aysan tirada dhimashada noqon siddeed ruux sida ku cad xasiladii ugu dambeysay ee la baahiyey waxaa weli soconaya baadigoobka lixda ruux ee la la-san yahay kuwaas oo la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan burburka dhismaha hoostiisa dhanka kale taxaalufka carabeed ee duulaanka ku jooga dalka yemen ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen howlgalladii ay ka wadeen dalka yemen isbahaysiga carabeed ee ay horboodayso dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqay xabad joojin dhaqangalaysa inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan turki almaaliki oo ah afhayeenka isbahaysiga carabeed ayaa sheegay in taxaalufka uu joojiyey howlgalladii uu ka waday dalka yemen inta lagu guda jiro ramadaanka afhayeenka ayaa sheegay in joojinta howlgallada militari loo jawaabayo baaq uu soo jeediyey xogahayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka kaas oo ku aadanaa tallaabada uu hadda ku dhaqaaqay isbahaysiga madaxda isbahaysiga ayaa waxay sheegeen in xabad joojintan looga gol leeyahay in dadka ay si nabadgelyo ah u soomaan inta lagu guda jiro bisha ramadaan kooxda xuutiyiinta ayaa dhankooda waafaqay xabad joojintan walow uusan jirin bayaan rasmi ah oo ka soo baxay kooxda kaas oo si cad loogu sheegay inay iyagu qaateen xabad joojinta dhinaca kale diyaarad ay leedahay qaramada midoobey ayaa ku burburtay koongada dimuqraadiga ah taliska howlgalka waxa loogu yeero nabad ilaalinta ee qaramada midoobey ee dalka kongo ayaa shaaciyey in siddeed ruux ay ku dhinteen diyaarad helikobtar ah oo ay leedahay qaramada midoobey taasoo ku burburtay bariga koongada dimuqraadiga ah wakaaladda wararka faransiiska ee f b ayaa shaaciyey in sideeda ruux ee ku dhintay burburka diyaaradda ay kala ahaayeen lix ka mid ah ciidamada xukuumadda bakistan iyo laba askari oo midna ruush yahay halka kan kalena uu u dhashay serbiya waxaana askartaa ku jiray duuliyihii diyaaradda howlgalka oo loo yaqaano munisco ee qaramada midoobey ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in aan weli la ogeyn haddii ay jiraan dad ka badbaadiyay burburka diyaaradda diyaaradan oo nooca qumaadiga u kaca ah ayaa ku soo dhacday deegaan uu ku socdo dagaal u dhexeeya ciidamada kongo iyo jabhadda m labaatan iyo saddex oo ka mid ah jabhadka mucaaradka ee dalkaas xilligaas taliska ciidamada kongo ayaa sheegay in kooxda m labaatan iyo saddex ay soo riday diyaaradda helikobtar ah balse hadalkaas waxaa beeniyey afhayeenka jabhadda qaramada midoobay ilaa iyo hadda kama soo bixin war rasmi ah oo ku aadan burburka diyaaradda iyo sababta ka dambeysa balse waxay sheegtay inay baaritaano wado dhanka kale maxkamad ku taala dalka hindiya ayaa xukuntay arrin la yaab leh kadib markii ay wax caadi ah ka soo qaaday in siyaasiyiinta dalkaas ay jeediyaan hadallo ka dhan ah muslimiinta maxkamadda sare ee magaalada new delhi oo la geeyey dacwad ka dhan ah siyaasiyiin ka tirsan xisbiga bahartiya oo sanadkii labada kun iyo labaatanka jeediyey hadallo ka dhan ah muslimiinta kuna tilmaameen inay yihiin soo duuliyaal ay tahay in xog loogu saaro dalka hindiya maxkamadda sare ee dalka hindiya ayaa hadalkaasi ku tilmaamay hadal aan waxba ku jabnayn maadaama dooda la jeediyey xilli ay olole doorasho socotay garsooraha maxkamadda ayaa yidhi hadalka noocan ah ma waxaa la jeediyey xilli ay ololo doorasho socotay mise waxaa la jeediyey wakhti caadi ah haddii uu yahay hadal la jeediyey wakhti caadi ah wuxuu noqon karaa hadal boorin ah oo lagu dhibaataynayo dad kale laakiin haddii uu yahay hadal la jeediyey xilli doorasho waa hadal aan wax ka soo qaad lahayn hadalka kale ee la yaabka ku noqday dadka ka soo qaybgalay fadhiga maxkamadda iyo xitaa kugu daawaday wuxuu yidhi haddii aad tiraahdo hadal xanaf leh adigoo dhoola caddaynaya culays ma lahan laakiin haddii aad tiraahdo hadal xanaf leh adigoo xanaaqsan markaas hadalkaas wuxuu noqonayaa mid halis ah dadka isticmaala baraha bulshada iyo siyaasiyiinta dhaliila xisbiga bahartiya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay go-aanka maxkamadda oo sida muuqata difaaciisa xisbiga bahartiya ee ay ka tirsan yihiin siyaasiyiinta laga soo eedeeyey maxkamadda new delhi dhanka kale dalka hindi hindiya waxaa ka bilowday olole lagu qaadacayo badeecadaha xalaasha ah ee ay isticmaalaan dadka muslimiinta urur lagu magacaabo baraaruga hinduuska ayaa dalka ka bilaabay xamle dadka lagu dhiirigelinayo inay qaadacaan oo aynan qaadan badeecadaha xalaasha ee lagu gado dukaamada muslimiinta ay leeyihiin ururkan ayaa u sacyinaya in dalka hindiya lagu mideeyo raayada hinduuska muslimiintana laga saaro dalkaas
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay sideen u noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah bisha barakaysan ee ramadaan waa maqaal cajiib ah oo ay qortay mid ka mid ah haweenka daaciyaadka muslimaadka ah waxaadna kusoo dhowaataan qeybta koowaad warbixinno aanu ku eegayno maqaalkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا waxaana soo qaabilay bishii barakada badneed ee ramadaan taasoo wadata fadaa'il badan iyo fursado wanaagsan xilli weliba aad loogu baahi qabo in nafta mu'minadda ah ay iska sarraysiiso maadiyaadka dhulka yaalla iyo haadaanta hawada ee ay dadka badankood ku hoobanayaan ila fiiri xadiidkan ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam si aad u ogaato in arrinku ahayn mid sahlan abuu hureyra wuxuu wariyey in nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo mimbarka koraya uu saddex jeer yidhi aamiin aamiin aamiin markaas baa lagu yidhi rasuulkii allow markii aad mimbarka koraysay waxaad tidhi saddex jeer aamiin markaas buu yidhi rasuulku jibriil ayaa ii yimid markaas buu igu yidhi qofkii ramadaanka soo gaara hase ahaatee aan loo dembi dhaafin ee sidaasi naar ku gala allow ku fogeey markaas baan idhi aniguna aamiin xadiidka oo dhammaystiran waxaa soo saaray ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan منك يحوينا هل نكسب البر في استقبال مرحمة أم للمنية صوت سوف يفنينا bisha barakaysan ee ramadaan waxaa ku jira mafaahiim badan iyo xikam waaweyn oo keenaysa in lagu tadabburo wuxuu allaah u sharciyeeyey soonka in nafta ay ku saramarto jasadka iyo ruuxdana lagu daahiro marka ayna soo qaabishana bisha ramadaan waxaana soo qaabilay raxmad iyo xasilooni waxaana xasiloonidaas helaya qofkii qaabila allah subxaanahu wa tacaala weyneeyana shacaa'irta allaah kuna dhawaaqa in cubuudiyada uu allahu keliya leeyahay kuna toosan waddada allaah ee toosan isagoo ku celcelinaya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
waxaana soo qaabilay bishii dadaalka iyo camalka waa bil laga doonaya in mu'minka naftiisa uu hogaamiyo si wanaagsan sidaasina uu ku noqdo hogaamiye fariid ah oo gaaraya sida looga faa'iidaysto fursadaha dahabiga ah sidee baanu sidaasu ku noqonayn iyadoo weliba bishaan ay tahay bil la kordhiyo cibaadaadka lana laalaabo xasanaadka waa bil uu allah subxaanahu wa tacaala dhaafo dunuubta iyo sayi-aadka albaabada samaawaadkana la ballaqo lana xiro madaxyaweynta shayaadiinta muslimiinta dhexdeeduna isku naxariisanayaan ahna bishii la soo dejiyey qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان waa bil sidoo kale quruxdeedu kusii siyaadaysa leylatulqadarka taasoo uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam sheegay qofkii istaaga leylatulqadarka isagoo ixtisaab iyo iimaan la imaanaya waxaa loo dembi dhaafayaa dunuubtiisa kuwii hore عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه qofka u fiirsada aayaadka iyo axaadiista ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida ay uga hadleen fadliga bisha ramadaan lama yaabaya sida ay muslimiinta ugu dadaalayaan gudashada cibaadaadka ee bisha ramadaan oo ah tiirka afaraad ee arkaanta islaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi camal kasta oo uu qabto bani aadamka waa loo labalaabayaa halkii xasano waa toban laab iyo ilaa toddoba boqol oo labalaab allah casa wajalla wuxuu yidhi marka laga reebo soonka mooye soonka anigaa iska leh aniga ayaana abaalmarinaya wuxuu addoonku shahwadiisa iyo cuntadiisa uga tegayaa darteed qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxadood waa farxadda uu dareemayo marka uu afurayo iyo farxadda uu dareemayo marka uu allah la kulmayo huurka afkiisana waxay allah uga caraf badan yihiin urta miskiga waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim suurtagal inooma ahan inaan soo bandhigno guud ahaan nusuusta ku timid fadliga bisha ramadaan laakiin waxaan aragnaa inay waajib tahay in sanadkan aan soonka kusoo dhoweyno niyadda ah inaan noqono dad rabbaaniyiin ah iyo himadda ay leeyihiin dadka ahlu qur-aanka ah ee macaanida iimaanku ku dhehmay quluubtooda indhahana ku taagaya darajaadka sarreeya ee allah agtiisa laga helayo qof kasta oo muslim ah waxaa la gudboon inuu u diyaar garoobo guntana dhiisha isaga dhigo sidii uu ramadaanka u noqon lahaa dadka ugu dheereeya xagga allah subxaanahu wa tacaala ramadaanku waa mucaskar lagu tababaro nafta muslimka ah si loo hagaajiyo cilaaqaadka ay naftu la leedahay allah waa mucaskar ku bilaabanaya in la sugo cibaadaadka la kala duwo acmaasha wanaagsan nafta la edbiyo libaasna looga dhigo aadaabta iyo akhlaaqda ay leeyihiin dadka rabbaaniyiinta ah waxaana ay tahay in lasoo afjaro dulmiga dunuubta akhlaaqda liidata afxumida dhexjiiridda macaasida ka gudbidda xuduudda allah fadhiyada xumaanta iyo arrimaha liita oo idil rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii aan ka tegin hadalka xun iyo ku camalfalkiisa alla dan iyo heello toona kama lahan inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa waxaa soo saaray bukhaari إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت
waa imtixaan dhab ah oo uu qofku ka qaadayo naftiisa si ay naftu u hesho maalmo kadib aqbalaad dhammaystiran una sugto awoodda aad u leedahay inaad ka gudubto caqabadaha kana madax siibata xayndaabka shayddaanka iyo jiidashada nafta ee xumaanta badan waxa kugu filan waxay tahay inaad ku qaabisho bisha ramadaan dadaalka iyo qofka u hamuuntaagaya beeraha saalixiinta iyo ahlu khayrka xilli ay sii badanayaan musiibooyinka soona kordhayaan xanuunno iyo daacunno dilaa ah waxaa qofka muslimka ah la gudboon in bisha ramadaan uu ku qaabilo sida qof sagootinaya oo kale isagoo ku dayanaya dhaqanka uu lahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam una degdegaya noocyada khayrka iyo istikfaarta waa in qofku aanu yaraysan wax kasta oo macruuf ah sidoo kalena fududaysan wax kasta oo dembi ah haba la yaraata isaga iyo dadkuba shaki kuma jira inay muhiim tahay in qaabilaadda bishan iyo ku dadaalidda cibaadaadka uu sameynayo qofka muslimka ah lagu bilaabo ikhlaas iyo alla dartii addoonkuna waa inuu ka sara maraariyaaga ama istustuska iyo ka helitaanka nafta maxaa yeelay wuxuu qofku yahay addoon u noqonaya xagga allaah rajaynayana in loo dembi dhaafo naxariista allaah uu u naxariisanayo addoommadiisa waxaa ka mid ah in tobanka dambe ee bisha ramadaan uu ka dhigay toban habeen oo ka khayr badan habeenada sannadka oo dhan waxaana ku jira habeen ka khayr badan kun bilood waana leylatulqadriga marnaba ma ahan in nin rageed ku hilmaamo inuu habeenadaas sii labalaabo acmaasha wanaagsan waa cadaro wanaagsanna dhigo isagoo weliba u diyaargaroobay ka hor inta aanu dhalan ramadaanka ummulmu'miniin caaisha radiallaahu canha waxay tidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa haddii tobanka dambe ee ramadaan la gaaro mid habeenkiisa nooleeya oo salaatuleyl dukada ehelkiisa hurdada ka toosiya guntigana adkaysta waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim الله بل قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت